barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo xilliga magaalada tan washington d c waana maalin khamiisa toddobada bisha maaj sanadka laba kun sagaaliyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro ku sugan magaalada boosaaso oo goob waxbarasho u dhisaya ardayda ka soo jeeda qoysaska barakacyaasha
annagu waxaan nahay arday ka mid ah ardayda jaamacaadka damiirka yagu markii aannu la kulannay carruurtan yaryar ee halkaan wax ku baranaysa nama siin in aannu cidlada uga tagno waxaannu isu xilqaannay in aannu ugu yaraan u dhisno dugsiga qur-aanka una ballaarinno waa u jeeddaan qorrax bay joogeen waa u jeeddaan ofa garowdhin bay ku jireen meel ka yar oo cidhiir ah oo yacnii carbon monoxidekii ka soo baxayo uu dhammaantood ku laabanayo
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ardayda wax ka barataa jaamacadaha online-ka oo ku soo badanaya laascaanood heesaha aan idinkugu talagalnayna waxaa ka mid ah
cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta uu qarax ka dhacay meel u dhow taallada xaawataako iyo tiyaatarka qaranka qaraxan ayaa la sheegay inuu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac goobta qaraxuu ka dhacay ayaa ahayd goob ay ku yaalaan maqaaxiyo iyo sidoo kale goobo kale oo lagu ganacsado wixii warar ay ka soo kordhaa waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa sheegtay in wiil yar oo reer falastiin ah uu dhintay kadib markii ay ciidanka israa'il rasaas ku fureen dad ku sugnaa xadka khaza khamiistii maanta rasaasta ayaa ka dambeysay kadib markii ay falastiiniyiin badan oo isugu soo baxay xadka khaza ay isku dhaceen militariga israa'il afhayeenka wasaaradda caafimaadka ashraf al qudra ayaa sheegay in qofka dhinta uu yahay sayfadiin abuzayd oo ah wiil shan iyo toban sano jir ahaa waxaana uu u dhintay dhaawac soo gaaray afhayeen u hadlay militariga israa'iil ayaa sheegay in boqolaal ruux ay dhagxaan iyo aalado qarx ay ku tuureen ciidamada xadka jooga goor dambena diyaaradaha oo xalay ah diyaaradaha cirka ee israa'iil ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen magaalada khaza gaar ahaan xarumo ay halkaasi ku lahaayeen ama ay ku leeyihiin ururka xamaas waxaana ay sheegeen in taasi ay kaga jawaabayeen duqeymo kaga yimid xamaas
qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa bilaabay sidii goob waxbarasho oo wanaagsan loogu dhisi lahaa dhallinyaro wax ku barata goob ka samaysan cariishyo oo ku taalla mid ka mid a xaafadaha barakacyaasha ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada boosaaso kaamka buulamigis oo ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka bari ee magaalada boosaaso islamarkaana ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah waxaa ku yaala dugsi qur-aan ay wax ku bartaan in ku dhow boqol iyo konton arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho islamarkaana ah dad dan yar ah iyo weliba agoon gelinka hore ee dugsigani waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka ah halka gelinka dambena ay ku bartaan luqadda soomaaliga waxaana wax u dhiga oo keliya hal macalin baahiyaha ay qabaan ayaa ah midda ugu weyn in dhallinyaradani loo dhiso goob ay wax ku bartaan oo la mid ah goobaha kale ee magaalada oo ay dhallinyaradu ay wax ku bartaan iyadoo maanta dhallinyaro isxilqaamay ay bilaabeen in dugsigaasi ay u raadiyaan sida ay u heli lahaayeen goob ka beddelan goobta ay wax ku baranayaan goobtan oo ka samaysan jiingado maro iyo weliba kartoomo waana midda suuro gelisay in dhallinyaradan aqoon-yahanada ah ay xilligan bilaabaan in dhallinyaradaasi laga bedelo goobta ay wax ku baranayaan macalin cali cabdiraxmaan ibraahim waa macalinka dugsigan qur-aankaa dhiga wuxuu muddo laba sana ah wax u dhigayey dhallinyaradani barakacyaasha ah waxaana uu soo maray marxalada kala duwan wuxuu iga warramay baahiyaha ugu weyn ee dugsigani haysta waxaa kaloo uu ii sheegay in isagu isku xilqaamay sida uu wax u bari lahaa dhallinyaradani awalan subaxdii waxay qaataan qur'aankay qaataan ilaa iyo afarsa waxay ka dambeeyey bacdulasar haddana waxay qaataan maadada soomaali bay qaataan labada xaalidba loohaanta oo wax lagu barto waa tan idin muuqato waa balawirkii guryaha oo la saarsaarayo waayo loh wax lagu barto ma ahan daruuf awgeeda lohda wax lagu baranaa la yaqaan la rabo oo loo baahan yahay waa looha tan waaye nin keli baa soo samaystay dadka kale awood iyo ay ku soo samaystaan bay waayeen waxaan ku dhiganu waatas waa balawirkii oo guryaha lagu dhedhejinaayey ama maartaa miisaskii lagu samaysanaayey waa aan lohno eh koo mid waa taas horta waxaan u baahannahay taas qodobkaas in loohaanta haggeeda lalaga aawiyey waa daruuri tan kale lamaanta dhinac bacdulcasar waxay qaataan maadi bay qaataan qaara wiil aan loo tulin dharkii oo maana iskuulka lagu soo aadaayey walaa gabdhi leh walaa wiilin leh naxnu fadaalika qaara macana buugaagtii iyo qalankii aan awoodi karin waxay wataan buuq oo gerbadka ka go'an oo isku damuuqsan markii la qoraayo baxal sa la kala furfuray oo saa iskugu yaacsan waxaan ku xisaabtamay haddii la yidhaahdo orod bishii keen oo bishii keeni way orod oon yidhaahdo marka wax barashada dhinaa ballaaya ah marka waxaan go'aansaday kii aan ka hel waan ka qaadanayaa kii oo ka waayina adiga wax baro li'anna waxaan ogahay haddii orod bishii keen la yidhahdo inuu baalish noqonayo koobe iyo baxashii xumayd qaadanayo suuqa ka dhaayan ba ogahayba taasaa bilxaqiiqa ii sugan marka hadda waxaan ku haayaa kii aan ka helay khidmada waan ka qaadanayaa kiinka waayina saasaan ku haayaa ani naftii igu fimilla guri kiraan degennahay waxaan leeyahay shan saddex wiil iyo saddex iyo saddex saddex gabdhood iyo saddex wiilaan leeyahay guri kiraan degennahay qaara iskuulka la sii dhigta oo bishii oo macnaa lacag ka bixiya waxaan qaataa ilmahana bishii waxaan ka qaataa konton kun muslim oo soomaali ah kontonkii kun aleenaynin haddan marka daruuf saasaa iska jirto insha allah caawin ilaaha baalle intaasaa idin sheegaynaa qaar ka mid ah dhallinyarada wax ka barta jaamacadaha oo dhowaan booqday kaamkaasi ayaa sidoo kale xaaladan soo arkay waxayna wadaan ololo lagu dhisayo dugsigani si ardadan dhallinyarada ay uga baxaan baahiyaha waxbarasho ee xilligan haysta waxaynay sheegeen in si isxilqaama dhallinyaradaasi loogu dhisi doono goob waxbarasho dhallinyaradan masaakiinta ah oo bannaanka qorraxda afartanta digrii ah wax ku baranaysa in ay u waasiciyaaniin dugsiga annagu waxaan nahay arday ka mid ah ardayda jaamacaadka damiirka iyagu markii aanu la kulannay carruurtan yaryar ee halkaan ku wax ku baranaysa nama siin in aanu cidlada uga tagno waxaannu isu xilqaannay in aannu ugu yaraan u dhisno dugsiga qur-aanka una ballaarinno waa u jeeddaan qorrax bay joogeen waa u jeeddaan ofagarowdhin bay ku jireen meel ka yar oo cidhiir ah oo yacnii carbon monoxidekii ka soo baxaya uu dhammaantood ku laabanayo waxaannu bulshada ka codsanaynaa annagoo ah dhallinyarada isu xilqaantay barnaamijkaani in ay fuliso in nala kala qayb qaato in ay bulshadu u daqnato suutibal iyo meel ku hagaagsan in ay wax ku bartaan ninkii carruurtiisa u helay waa in uuna ka caajisin oo uu hoos u eego carruurta yaryar ee halkaa wax ku baranaysa insha allahu tacaala magaalada iyo ganacsatada waa u bandhignay haddana waxaan rabnaa inay iyagu si toos u arkaanin oo nala arkaanin duruufta meesha ka jidha waanaan been ka sheegayn ee xaqiiqada aanu ka hadlay dhammaan dhallinyaradii waa kuwaan iyaduna garbaha iga taagan iyo kuwo kale oo magaalada ugu jira oo barnaamijkii nala wada insha allahu tacaala berri ama saa dambena waxaan rabnaa inaanu dugsiga bilowno dhismihiisii waxaan rabaa inaan halkan codsi uga diro dhammaan caruurtan waad u jeedaan waa caruur aad u da'ya haddana annagoo og baahida fara badan oo ka jirta kaamkan oo aan lagu soo koobi karin dabcan hadal hadday ahaan lahayd mid caafimaad hadday ahaan lahayd biyola'aan dabcan aad bay u fara badantahay baahida ka jirtaa balse annagoo aan intaasoo dhan kafayn kara aan nahay arday yaryar dabcan hadda soo kacday waxaan jeclaysanay inaan dugsigaa u dhisno laakiinse waxaa jira dad fara badan oo kaama makan ku qaata haayado lacag kaga cuna waxaan rajaynaynaa dabcan dadkaasi in ay ka waantoobaan dadka masaakiinta waxa loogu soo talagalay ay siiyaan waayo caruurahooday ku biishaanin waxyaabo kale ku fuliyaan maanta waa adduun birina waa aakhiro sidoo kale madaxda gobolka iyo weliba kuwa degmada in la ogaado dadkan masaakiinta ah kow waxaad madaxu tahay firist one way qofka miskiinka ayo dhiban dabcan bulshada kaleetana waad u tihiin laakiinse kow waa inaad ka bilowdaan qofka dhiban oo miskiinka ah waayo boose dadkaa nagula nool yihiin waa dad masaakiin ah waa dad aan waxyaabo fara badan awoodin hadday ahaan lahayd wax yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haatanna kaalmihii heesaha haddii aanu weecanno waxaan idin soo qabanay heesta saar iyo codka axmed arshe
subax baad kacdaana noloshu waa sadarka loo adoo si qorshaystay wey si kaleya kugu soo sintaana way ilen ilen subax baad kacdaana noloshu waa sadarka loo adoosi qorshaysay wey si kaleya kugu soo sintaana wey sidaynoo hayn shalay samaantii wada jirkii sidaynoo hayn shalay samaantii wada jirkii sigsaangalay baa jirey maxaa saxmile qaldamay sigsaangalay baa jirey maxaa saxmile qaldamay jacaylkeenii samaa baryaan wuu suuxsayo sibuu isu dooriyey balsaakan waa jimcay buniya u samaysalo malahasaar baa haye jacaylkeenii samaa baryaan wuu suuxsayo sibuu isu dooriyey balsaakan waa jimcay buniya u samaysalo malahasaar baa haye jacaylkeenii baryaa wuu suubsayo siduu isu dooriyey balsaakana waa jimcey buniya u samaysalool salool malhasaar baahay jacaylkeennii somaa baryaa wuu suubsayo siduu isu dooriyey balsaakana waa jimcey buniya u samaysalool malhasaar baahay
axmed aar socodkiisa wuxuu yidhi balsaakana waa jimce bunayo u samaysalo laakiin laakiin maanta jimco maaha waa berri aan malaynaya jimcaha kaabiga nagu soo heysaan casha laakiin bunkii iyo cambuuladii iyo maaragta waxaan xasuusanay yaa iyo marka juuska la dhiibayo dugsiga juuskii dugsiga waa tahay codka macaan ee fanaanka axmed aarshay ayaad maqlayseen weli waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna magaalada laascaanood waxaa kusoo badanaya ardayda wax ka barata jaamacadaha online-ka waxbarashadaasi heerka labaad ee jaamacadda ee masterka wariyaha v o eda cabdikariin ololo ayaa la kulmay qaar ka mid a ardaydaasi
guud ahaan deegaanada soomaalida waxaa kusoo badanaya ardayda waxbarashada online-ka ama tooska wax ku barta gaar ahaan waxbarashada sare ee mastarta dhowaan ayaa waxaa magaalada laascaanood aan kula kulmay laba gabdhood oo ka qalinjabiyey arday ka socotay deegaanada soomaalida oo jaamacadda guris ay ugu qabatay munaasabad magaalada hargeysa nimco cabdi ciise ayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a uga warantay waxbarashada heerka sare iyo waxyaabaha ay ku baratay iyadoona ka waramaysay qaabka ay u dhammeeyeen waxbarashadaasi waxaan ahay ardayda gobolka sool wax ku baratay heerkii koowaad ilaa heerkii labaad ee waxbarashada Een, waxaan ka baxay jaamacadda golis waxaanu kaga baxnay gobolka sool aniga iyo inan kale Een, alxamdulilah qeybta ee, nutritionka horta way adagtahay inay raggu bartaan waayo haweenka kaga badan marka een, ardayda iyo sidaad u baranayseen iyo muhiimadda ay idiin lahayd een, gobolka sool oo kale magaalada laascanood inaad ku dhigataan een, qaab online oo kale aad master ku gaadho bal nooga war wallaahi adoo qof dumara een, maxay haytaye haddana gobolkaagii jooga culaysaa kugu noqoto adoo wax baranaya waxbarashadii welibana online ku baranaya mar lagu leeyahay adoo shaqo ku maqano magaaladiiba ka baxsan soo orod maanta exam baa la gelaya macaan hebel baa soo socda maanta waxaad leedihiin seminaar adoo lagu dhahayo waxaan xasuustaa maalintan jaamacadda bilaab iyo qof badanba wuxuu igu lahaa ma gobolka sool baad ku bilaabaysaa master ha waad ka qaadanaysaa waan arki doonaa een, shaqooyinka ama iskugu nimaadno tartanada aad bay ila yaabaana wallaahi berigaa haddaan xilligaa taladiis ku kay sheegi lahayd aan bilaabi lahayn oo kale ba igu dhahaan marka laga hadlayo dee caafimaadka gabdhuhu way ku badan yihiin goobaha caafimaadka laga shaqeeya oo kale gabdho badan baa jooga waxyaabaad is leedahay waxbaad ka bedeli karaysaan wallaahi way jiraan horta hablo badanoo dadaalaya kuwa aniga iga hersareeyaana wayla jiraan kuwa iga lamidaana way jiraan kuwa kale naga hooseeyana insha alla na soo gaadho maan rajeynay inay na soo gaadhaan tusaale ahaan oo kale nimca waxaa la sheegaa in gabdhuhu ay waxbarashada ka hadhaan qaar ay dugsiyada sare ku hadhaan qaar dugsiyada dhexe qaarkoodna aysan jaamacadahaba gaadhin Een, maadaama adigu aad heerka een, jaamacadeed aad master qeybta nafaqada hadda baratay maxay kaa baran karayaan ama aad u sheegi karaysaa gabdhaha ku dhageysanaya wallaahi horta way badan tahay hab inamadu inay waxbarashada nagaga badan yihiin laakiin waxaan leeyahay habla iniga ka adkaysan badan inamada Een, iyaga waxaan leeyahay guryaha kasoo baxo waxbarashada inigoo reerle inigoo shaqaynaya inigoo magaaladiini jooga ayaad online iyo mid joogtaaba ku baran karaysaan waxbarashadii Een, waxbarashadu kaa hor istaagi mayso dumar baan ahay marka qof walba waxaan hablaha weliba waxaan kula sii talinay inay guryaha kasoo baxaan xitaa ifan iyagoo caruur haysta laba gabdhood kaliya baad ahaydeen waxbarashadan sare aad ku dhammayseen qayba loona miyaa gobolka sool gobolka sool laba hablood baan hayn labadayda habloodba waxaan ka wada baxnay nutritionka Een, laakiin markaan jaamacadda een, hargeysa qalinjibinteeda u tagnay gobolada soomaaliya ilaayo waxaa ku jirtay kilirka shanaad it- jigjiga ilaayo baydhaba waa la iskaga yimiday hablaha iskaga yimidayna malaa dhowr iyo toban hablood aad aad boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba sideetan aad iyo aad baan uga yaran inamada markaa xilligaa ka baxay siiba anaga hablahayo gobolka sool anigii inantii kale markaan tagnay aad baan noola yaabay minigoo intan da-dan jira ayaad masterka dhammaysan haa gobolka sool baad ka timaadeen wallahi gobolka sool hablaa jooga maasha allah haa baydhabo burco boosaaso wax jigjiga hargeysa meel kastaaba waa laskaga yimi soomaali degto guud ahaan goobaha waxbarashada ayaa lagu arkayaa isbeddel ku yimid iyagoo ay kusoo badanayaan hablaha dhallinyarada ee la keenayo inkastoo ay jiraan hablo fara badan oo waxbarashada ka hadha kuwaasoo uga hadha inay guursadaan ama ay waxbarashada dugsiyada hoose dhexe ay ku hadhaan intaayna gaarin dugsiyada sare cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
weli waxaad degeysanaysaan tobintayada duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaanay si toos idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatan waa wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha waa kan nuur bukhaari oo stuudiyaha fadhiya mahadsanid caasha xalay waxaa dhacay ciyaaro xiise leh oo ka tirsanaa koobka kooxaha horyaalada yurub ee uefa champions league natiijo la yaab leh ayaana ka soo baxday ciyaartii dhex martay kooxaha paris saint germain iyo manchester united is-araggii hore ciyaartan oo ka tirsanayd wareegga lix iyo tobanka ee tartankan waxaa laba iyo eber kusoo badisay kooxda b s g iyadoo ciyaartaasina ay ka dhacday guriga manchester united sidaas daraaddeed dad badan ma filayn in manchester united ay guriga b s g guul weyn ku gaari doonto hase yeeshee sidaa ayaa dhacday oo manchester united saddex gool iyo gool ayay xalay kaga badisay kooxda baris saint germain weliba iyadoo ay ka maqnaayeen xidigo dhowr ah oo uu ku jiro ciyaaryahanka lagu magacaabo paul pogba oo ciyaartii hore laga ganaaxay oo kaarka cas laga siiyey waxaana tababaraha kooxda manchester united ole gune solcher uu sheegay inta aanay ciyaarta bilaaban in wax walba ay macquul yihiin qeybtii hore ee ciyaarta intii lagu guda jiray manchester united laba gool ayay keeneen waxaana daqiiqadii labaad gool u dhaliyay ciyaaryahan romelo lukaku balse toban daqiiqo kadib waxaa ka jawaabay ciyaaryahan juan bernard oo b s g u ciyaara kadib markii uu shabaqa ku taabtay gool uu u baasay kalian imbabe isla lukaku ayaa u soo celiyey hogaanka ciyaarta kooxda manchester united daqiiqadii soddonaad ee ciyaarta waxaana qaybtii hore lagu kala nastay laba gool iyo gool oo ay ku hogaaminaysay kooxda manchester united haddii ay sidaasi ku dhammaan lahaydna farqiga goolasha waxaa si caadi ah u badan lahayd kooxda b s g oo ku badan lahayd isugeynta ciyaarta afar gool iyo gool laakiin aan idhaahdee saddex gool iyo gool laakiin gool ayay u baahnayd manchester united oo waxaana goolkaas u keenay daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta ciyaaryahan marcos rashford oo rigoore ku dhaliyey afarta daqiiqo ee lagu daray daqiiqadii saddexaad waxaana sidaasi farqiga goolasha saddex gool iyo saddex gool ugu soo baxday kooxda manchester united dad badan ayaa oo ay taageerayaasha manchester u badnaayeen ay waxay ku noqotay wax la yaab leh oo aysan ka filayn sidaa ayayna ugu gudubtay wareegga sideedda kooxda manchester united ciyaar kale oo dhex martay kooxaha f c porto iyo roma waxa ay kusoo gabagabooday saddex gool iyo gool isugeynta goolasha labada lug oo ay labadan koox ciyaareen waxa ay porto kusoo baxday afar iyo saddex waxaana goolasha ay u kala dhasheen sidaan boorta ayaa ku horumartay daqiiqadii lix iyo labaatanaad waxaana u dhaliyay ciyaaryahan tukino rigoore ayay roma ku barbaraysay daniel derose ayaana u dhaliyey labada gool ee ay guusha ku raacday porto waxaa qaybihii dambe ciyaarta u dhaliyey ciyaaryahan muuse marege iyo alakistelo oo daqiiqadii boqol toddobiyo tobanaad u dhaliyey markii ay ku kala bixi waayeen sagaashanka daqiiqo barbaro labada dhinac waxaana f c borto ay iyana u gudubtay wareegga sideedda ee tartanka koobka kooxaha horyaalada yurub inta harsan isbuuca dambe ayaa la dheeli doonaa laakiin caawa ayaa waxaa jiro wareegga lix iyo tobanka ee koobka yurub league oo ah tartanka labaad ee ugu weyn qaaradda yurub ciyaaraha caawa dhici doonana kooxuhu waxay isku arki doonaan sidaan dinamo zagreb waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa benfica inter milan ayaa booqan doonta entract frankfort kooxda khayn ee dalka faransiiska ayaa waxa ay fooda dari doontaa naadiga arsenal sevilla oo tartankan caan ku ah dhowr jeerna ku guulaysatay waxa ay is arkayaan slavia brog senit pittsburg iyo viareal ayaa is arkaya chelsea waxay la ciyaareysaa dinam kef napoli iyo salisburg ayaa is arkaya valenzia waxa ay is arkayaan kooxda f c krasnodar natiijooyinka ka soo baxa dhegaystayaal ciyaarahani waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna xiga xubintii ciyaarahana waa naga inta
aad ayaad u mahadsan tahay nuur haatanna mar kale ayaan dib u milicsanaynaa heesaha dabacsan ee barnaamijka uu dhegeystayaasha ugu talagalay liibaantii jacaylka ayaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa waxaa ku wada luuqeynaya cabdi maahi muuniye iyo laki xaaji wacays cashirka macaan ee labada fanaan cabdi maaxi mooniye iyo laka xaaji wacays haysta liibaantii jacaylka ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale hawada ku kulmayno aniga iyo nuur waxayna kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo